haatanna waxaan kusoo dhaweynayaa gudoomiyaha guddiga midaynta ururada soomaaliyeed dortor taleebaan axmed guureed isaguna maanta uu yimaado nimanka ku aqoon
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إلهي حمد عين ومرجعي إلى ضيفتي أصبر الله إلى ما تشتمل موطن إلى حفظ بما يمنع حتى أعرف السور الأموني ذلك أنا نقعي إلى هو مشكلة في المجرد إلى هو صلاة في المجرد إلى هو موافقة نفسي آه، بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليال آه، xafladan aada u qabaaran waxaan ugu mahadnaqaynaa real bare iyo soo dhaweyntii aniga hadda maanta idinka taanay kulligii hore inaan dhimaatada hayda fureyba hagu noqday ajiisa marka waan idin soo dhaweyn oo aadaan ugu mahadnaqayn ta u horeysa xafladan macnaheega iyo maamuuskeega iyo waxay u taagan tahay waa taala sheegay oo warkiinana way taallaa calankaawey laga bilaabo maantana wixii maamulka arrimahiina inankaas ku dowlada raa'iiddii arriib nimanka ka socday waa ciidamada dowlad joogii oo dhan bay ka dhaxaysaa maamul shaqo kuma maamul waxay shaqo ku leeyihiin hadda laga bilaabo male waa intii ay iyagu soo hayeen fajaxlaanina hadda la daarinayin iyo laba iyo toddobaatan kale hogaaminaya shan iyo toban guddida fulinta ayaa arrimihii noo xilsaaran maamul howlqaadkii tuulooyinka ayagaa dhisig iyagoo adeegsanaya sharxi loo soo saaray oo sufakiran xilkii ilaahaysa ka sokaysay xigmadan iyagaa lagu annagu hadda waa saarkulay iyo inaanu gacanteeno qoryaal haddii aan hayna urur ahaan haddii layahay maamulkaa toos faragelintiisa anagu shaqo kumay ayagaa u madax bannaan xilkii doosin hagidda bulshada weeye hawsha iyadu sharci tababtirana waa laydin qoriya maamulkii dhimanka soomaaliyeed aan la wareegay ee kudhiba jooga dusta jililka iyo gobolku degmooyin guunguuntaba ee isgaarsiin ugu ama miisaaneed loo soo mariyo dowladda dhexe etoobiyana afar shan shaqo meel la hadhay ee iyagu faragelintoosa shaqa kuma arrimaha dibadda gaashaandhigga samaynta lacagta masaariicda waaweyn sidaas ayuu dafura ee waxay awbaro toosta maamulaysaa mesif gow ma dhib yaro markaa duwanimadan sida loo gaaro waad garanaysaan magaalada waxa sidan ka dhigan burburiyey idinku aad u qaxdeen ima kalena qaarkii qaxooti u dimiida waa arrimihii aad u halgamayseen weyn ma dhib yara waxaase ka sii dhib badan waxaad hantido sida loo hagaajiyo ama loo maamulo hadda soomaaliyadan sanadkeennaaba shisheeya kuma soo duulin guri loogu dhiibay iyo kuwa gargaarayuunba laa ku dhish ilaahay haynaga duwataa ayagaa haw gargaaro xafladani mabaadi'da hor ballaaran bay u taagan tahay waa kow in qowmiyadaha etoobiya siman yihiin laba in jaartar wixii aan ku heshiinay dowladda dhexe jaartarkii in qodobadii ugu muhiimsanaan uu hirgalay hadda inaanay jiri doonin iskukulnoolasho iyo qowmiyad qowmiyad xukumayta inaanay jirin qowmiyad walba labadii iyo saddexdii boqol ee sane u dambeeyeyna buri waxaa laysku hayay halganka etoobiya dunyaheega ka socdaayo wuxuu u badnaa halgankaasi wuxuu u badnaa intaa maantaan hayno war anigaa isku talin iyo may anaa kuu talin intaa unbay ahayd waxaa laysku hayay